waxay sheegayaan in lix qof oo saarnaa baabuur caasi ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday gaarigaasi oo maraya meel u dhow tuulada farxaan leh oo hoos timaada degmada qoryooley gaarigan ayaa waxa uu kusii jeeday magaalada baydhabo ayaad iimaan aadan oo sheegay in ay ehel yihiin darawalkii gaarigaasi ayaa v o eda u sheegay in ciidamada amisom ee agagaarkaasi ku sugnaa ay rasaas ooda uga qaadeen gaarigaasi sidaasina ay ku wada dhinteen guud ahaan lixda qof ee gaarigaasi la socotay ayaad ayaa waxa uu ku sugan yahay degmada banaaney waxaana deegaanka banaaney uu uga waramay khadka telefoonka caashe ibraahim aadan wuxuuna ugu horreyntii ka hadlayaa sida shilkaasi uu dhacay gaariga meel farxan la yidhaahdo beeraha oo khudaarta laga raraa ayuu ka baxay banaaney uu awalkii safarkiisa ahaa xalay wakti tobankii ay tahay ayaa wadadan meel qoryooley u dhow amisom ay roondo ku samaynaysay labadan awo maalmahan dhowba habeenadan waxay roondo ku samaynaysay sida qoryooley soonaheedii dhulkan garas jeereed meel la yidhaahdo xaaqinaha ilaa xarada dhulkan dan habeenkii roonday samaynaysay amisom ha ciidamada ciidamada amisom ha haye gaariga safaruu ku jiray ciidamada amisom roondi samaynaysa ayaa wadada ku jirtay ayuu la kulmay sidiiba baashuko gaarigii loogu dhuftay ma garatay waa gartay gaariga imise qofaa saarayd gaariga waxaa saarnaa laba haweena iyo afar rag ah waxaad tiri wuxuu ka baxay farxaane xagguu kusii socday baydhabo meesha khudaarta loo raray baydhabay ahayd wuxuu ahaa gaari homey ah haye baabuurta yareer oo baydhabo khudaarta geysa ayuu ahaa wiilka darawalka ka ahaa wiil aan qaraabo sokanahay ayuu ahaa marka sidiibaa meeshaasi shilkaas ugu dhacay saddex baaluuto oo baasuka amsomno iyado hadda ay wataan ayaa saaka gaariga meesha miidkaan kasoo qaran hortiisa yaaleen gaarigana awalkii hore tacshirad baa lagu furay baas oo qorigan la yidhaahdo beka mka ayaa rasaasiisa asharkiisa meesha tuurnaa marka dadkii oo u dhowaa oo xalay meelaha kasii cararay ay saaka miidkiina ay nala soo qaadeen aan wareysanay tacshiradaa horeysay kadibna baasukaas ayaa loo ayaa madaxa loo geliyey waa gartay adiga yaa kuu sheegay qaabkaad wax iigu sheegayso ood wax iigu sharaxayso sidee ku ogaatay sidee warkaas ku heshay annaga xalay jugtoo dhacaysa waan maqlaynay gaarigana waa la soconay teleefonkii saakana lixdii baan tagnay lahdii aroornimo haye waxba noogama horeynine gaarigaasi oo aan awalba waddada shaki ka qabnay nimankii taleefanadooda ay dameen darteedaan u baxnay kadib markaan tagnay waxaan u tagnay gaarigii idna aan la joogin kadib markaan miidadkii waxaas inaan qaadna damacnay ayaa ciidamadii kale oo oo shabaab noo imaatay ay sawir sawir wax saas ay qaateen markii dambe waxay dhaheen dadka meelaha geyn kartiin geey ha la aaso dadkii oo gubtay oo madoobaaday ayaa gaari meesha kasoo saarnay waa gartay waxaad ii sheegtay gaarigii inuu ka baxay farxaane baydhabo uu kusii socday lix qof ay saarnayd qudaarna uu siday jugtana aad maqasheen aad ka warhayseen kadibna aad gaarigii meesha ugu tagteen meesha gaariga shilka uu ku qabsaday sidee lagu ogaaday gaariga meeshuu marayay buu noo sheegay sideedana dareenka waddada waa laga qabay kadibna telefonadii lixdaba telefon lagama haynin waxaan isnaanay wadadii amaashil ku galay gaarigan marka saaka alastaydi aan jirmaanay wadada mar hadduu waaga bariyo roondi waxba ma jiraan habeenkiiyaa dhib jira iyagana kolley waa qadarta ilaahay baa jirta iyaga sidaasay shilku ku galeen marka iyagu xilli habeena bay safraayeen miya sideedaba habeen bay safraan ba alastaydi bay dhabo galaan habeenkii ay socdaan sideedaba baawriyada qudaarta qaado kulaalkay diidaan maalintii marka ayaad waxaad ii sheegtay in gaarigaasi uu qudaar siday islamarkaana dadka deegaanka ay ka warhayaan in ciidamada amisom ee goobahaasi ku sugan in habeenkii ay gaafure ka sameeyaan meelahaasi mar haddii la ogaa in waddada halistaas ay ka jirto aad sheegaysa haddii la ogaa maxaa loogu bareeray oo dhinacaas loo maray ama maalin cad loo safri waayey waxay tahay ciidamada xilliga ay gaafureegaan roondadoodii everday maaha waa marmar bay soo kacaan oo xaalad ay jirto marka wiilishani kolley baawrey waa iska dha waa iska dhega adeysteen iska dhega adegsadeen marka sidaasay shirku ku galeen marar badan baa loo sheegi jiray waxna aysan kala kulmin oo iska gudbi jireen marna dhinacaas qoryoley dhinacaas oo garasjeeradii dhulkaasay roondada u baxdaa mar dhinacanay usoo baxdaa lama oga meel ay u kacdo habeenkii waxaad ii sheegtay in adiga qof ka mida dadkii gaarigaasi saarnaa aada ehel haydeen qofkaasi magaciisa maxaa la yihahdaa cabdullaahi hindi aa la yidhaha deegaanka aad baa looga yaana nin baabarey oo qoryoley aad looga yaana cabdullaahi hindi la yidhaha marka ninkaas qaraabo sokaanahay allah unaristo ilmo badan buu ka tagay marka eelkii iyo qaraabadii uu ka tagay ba maanta asii ugu jirnaa waa gartay cabdullaahi muxuu ka ganacsan jiray isaga cabdullaahi nin gaari wada ayuu ahaa weligiisii oo intuu hadda gobolkan shabeeladaas u joogay gaari baa looga yaana baawre nin baawre aana qoryoley aada looga yaan looga yaqaano ayuu ahaa marka safarada dhinacaas inta udhexaysa baydhabo iyo qoryooley wuu samayn jiray miya oo ma ahayn wax hadda ku cusub maya kuma cusbaa weligiisu ku shaqaysan jiray baabuurta kudaarta qaado oo oo dhowr baabuur meesha ku dhamaystay wakti badan buu ku shaqayn jiray nin caan ah oo baabureyda iyo dadka beeraha kudaarta iyo dadka baydhabo kudaarta qaata iyo dadkaas aad u yaqaanaan buu ahaa ninkaas waa garta waxaad ii sheegtay gaariga in lix qof ay saarneed lixda qof isagana ma ku jiraa darawalka iyo shan qof oo kale miyay ahaayeen
ha isaga iyo laba wiiloo isaga caawinayso gaariga la socotay iyo gabar laba gabdhooda saarnaayeen midi kudaarta iyadaa u rarnayd hal nin oo safar iskaan waa waa isku saarnaa sidaasay la huyiin darawalka lex ku ah marka waxaad sheegtay markii goobta aad tagteen inaad la kulanteen n oo meesha aad isku aragteen dhalinyaro ka tirsan al-shabaab oo ay yidhaahdeen meydka meesha ka qaada sidee ku garateen inay shabaab yihiin dadkaasi maya ragga shabaabta deegaanka aan ku sugannahay bay joogaan waxaa dadka saa u galeen waa nimanka amisoonta weeye ma dhib iskuma qabnee de hadday shabaabta deegaanka joogto shacabka waxba uma dhimaynin iyadu haye dhibna ma dhexyeelinba iyadu waa gartay marka gaariga waxaad sheegtay in qoriga b k m-ka ama dabajeexa looga yaqaano soomaaliya in lala dhacay oo rasaastaas aad meesha ku aragteen qolfaheedii iyo baasuukayaal aad ku aragteen oo aad sheegteen inay amisom leedahay idinka maxaa sidaa dadka deegaanka sidee ku garteen hubkani waa la wada sitaa midka amisom ay leedahay iyo midka dad kale ay sitaan sidee ku kala garataan amisom baaluutaha baasuukayaasha waxay leeyihiin buufis rasaasta b k m-kana ataa waxbay ku kala duwan yihiin dadka oo aadka u yaqaana hubkaasi marka waa la ogaaday arrintaasi dad badan baa xageejiyey goobjoogayaal wada ah oo waxay yidhaahdeen rasaastan waa tii amisom ha baaluta baalutayaasha baasukaha ka haray markii saa loo fiiriyay waa kuwii amisom marka ma calaamadda amisom baa ku qoran mise waa si kalaa loo garanaya calaamad oo lagu yaqaanaa jirta oo rag baa yaqaanay kadibnada ay tahay baalutooyinkeedii waa dhaadheer yihiin kuwa baalutooyinka soomaaliya wadwadan jiray ol ma aha waa gartay kuwa b k m-kana see loo gartay kuwa b k m-ka dabada calaamad ka leeyihiin ay sheegayaan dadka yaqaana rasaasta dabada calaamad oo gooni a loo yaqaano ciidamadaasi rasaastoodii dad baa nambaro ku kala yaqaana sheegay
dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah in baabuurkaasi oo lagu weeraray meel ku dhow tuulada farxaane oo kuna sii jeeday magaalada baydhabo inaan isku dayna in aan la hadalno ciidamada amisom si ay u xaqiijiyaan eedaha loo jeedinayo balse ilaa iyo haatan nooma suuroobin